أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaan araxiim waa khamiis siddeedda bisha dulgacda kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo maamul goboleedka shadalo dirirka ah ee puntland ayaa sheegay inuusan qusaynin wax walba oo ka soo baxa shirka murtadiinta uga socda magaalada muqdisho shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa maanta ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka soomaaliya xaalad adaga oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday dadka ku dhaqan tuulooyin hoos taga degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe gaalada midowday ayaa ergey cusub u soo magacooday dalka soomaaliya xilli gaalada ay ku fashilmeen duulaankooda ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina u qabatay dhakhaatiirta iyo howlwadeennada bahda caafimaadka ee degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose sidoo kale warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan laba sanno kadib halka uu ku dambeeyey duulaankii murtad garguurte ku dhawaaqay ee ka dhanka ahaa diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan maamul goboleedka ashadalla dirirka ah ee puntland ayaa sheegay inuusan qusaynin wax walba oo kasoo baxa shirka murtadiinta uga socda magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed maamulka ashadalla dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa sheegay inaysan waxba ka gelin qodobada kasoo baxa shirka madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uga socda magaalada muqdisho hadalkaasi ayaa waxaa ka dhawaajiyey murtad maxamed caydiid oo ah wasiirka warfaafinta maamulka garowe isagoona sheegay inaysan waxba ka gelin shirka magaalada muqdisho uu ku qabtay murtad xasan gargurte
sanooyin badan aynu soo dhaafnay oo intii xasan oo xilka kusoo noqday waa iska socdeen maaragtay talada gacan bidixda ah oo maaragtay aan wax ka soo baxayn waa hawey odayaal sheekaystay ma la mid tahay oo odayaasha iska sheekaysteen hadee meesha wax ma yaalaan weeyaan macnaheedu haddii namaba qusey waxaa kasoo baxa anaga nama khuseeyo ninkii maaragtay ninkii wacday bay khusaysaa isaga anaga nama khusayso murtad siciid cabdulaahi deni ayaa horey isaga diiday inuu shirkaasi kasoo qayb galo isagoona xiriirka u jaray nidaamka xasan gargurte arrintaani ayaana ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu sii xumaanayay xiriirka u dhexeeya maamulka ashaadla dirirhka ah ee isku magacaabay puntland iyo kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho
jasaaka allahu khayran walaalka shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa maanta ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka soomaaliya sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen casaam carafaad waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka kalabayrka ee waqooyiga soomaaliya shil gaari oo geystay khasaare nafeed waxaana isku dhacay laba gaari oo kale ah nooca raaxad ah iyo mid xamuul ah darawalkii waday gaariga nooca raaxad ayaa ku dhintay shilkan iyadoona warbur xoogan uu soo gaaray gaarigaas dhowaana ayay ahayd markii shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed uu ka dhacay duleedka magaalada hargeysa ee xarunta waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya waxaana shilkan ku dhintay laba wiil oo lagu kala magacaabi jiray siciid maxamed cumar samriye iyo xamse khaalid cabdulaahi waxaana xusad mudan in labadan gaari ee shilka galay ay kala ahaayeen gaari yar oo nooca raaxad ah iyo gaari booyad ah mahadsanid walaalka xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday dadka ku dhaqan tuulooyin hoostaga degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed dadka ku dhaqan tuulooyinka la isku dhaho balcaano ee hoostaga degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxaa soo waajahday xaalado adag oo dhanka nolosha ah dadka deegaanadaas ayaa isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley waxaana si aad ah u saameeyey daadad ka dhashay xilli roobaadka guuga kaas oo ku dhuftay tuulooyinkaas bulshada deegaanadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muddo dhowr sano ah aysan beerahooda wax dalag ah ka goosan islamarkaana hadda ay soo food saartay xaalado nololeed oo aada u adag saddex fasal oo laba deer tahay halna guud tahay buuqda kulmis weyne iyo buuqda huruwaay biyo oo mataqaanaa ka soo baxay inayna jarow hayso oo mataqaanaa waxa aan falno makiinaalkaake deensay u dhahayeen maanta kaas noola yidhi toddobaatan iyo labo iyo saddex tuul unu ku ah waa ba'nay waana baabaan haye bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka waramaynaa oo dhibaato hoona hayso inay biyo saddex kal nagu soo barakaco haayaan tuuladda buulo feermi toddobaatan iyo saddex tuulo ay naga baahan tahay oon rafaadnay oon gaajo dhar la'aan sinyeeri la'aan waxaan hugsano waxaan cunno wax dhan oon kuli oon rafaadsan nahay aa jirto maanta oon beerihii fala waayna dhibaatadana hayso oo beeraheenni dacaar iyo sale ka baxeen inta badan dalalka dhaca bariga afrika waxaa ka da-ay roobab xooggan oo daadad wata kuwaasi oo saameeyey nolosha kumanaan qof oo isugu jira xoolo dhaqatada iyo beeraleyda dega hareeraha webiyada aad buu u mahadsan yahay cabdulqani gaalada midowday ayaa ergey cusub usoo magacooday dalka soomaaliya xilli gaalada ay ku fashilmeen duulaankooda ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya james swan oo ah nin ameerikaan ah oo intii u dhexaysay sannadii labada kun sagaaliyo tobankii ilaa labada kun labayo tobankii soo noqday ergeyga gaarka ah ee ururka gaalada midowday u fadhiyey soomaaliya ayaa markaa loo magacaabay xafiiska ururkan uu ku leeyahay muqdisho kadib go-aan ka soo baxay xogayaha guud ee ururkaasi antonio guteres guteres ayaa ninkan si kumeel gaar ah ugu magacaabay wakiilka ururgaaleedka midoobay ee soomaaliya xilli lagu wado in xafiiskaasi ay bannayso katrinoland oo muddo sanad ah haysay xilka ergeyga gaarka ah ee gaalada midowday ee soomaaliya dhowaan ayaa la shaaciyey inay ka tegi doonto xafiiskaasi jemes swan oo ah ergeyga marka labaad loo soo magacaabay xafiiska gaalada midowday ee soomaaliya ayaa afar iyo labaatankii julaay labada kun sagaaliyo tobankii sidirqi ah kaga badbaaday howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiinta ku khaarijin lahaayeen kaasi oo ka dhacay xarunta maamul goboleedka riddada banaadir howlgalkaasi oo ahaa mid si heersaraha loo soo qorsheeyey ayaa dhacay wax yar uun kadib markii uu xafiiska ka baxay ninkan oo weerarka lagu dili rabay balse waxaa mas-uuliyiintii murtadiinta ee ku halaagsamay ka mid ahaa guddoomiyihii murtadiinta ugu magacownaa gobolka banaadir murtad cabdiraxmaan yariisow mahadsanid walaalka wilaayada jubbada hoose ayaa dowladda inay u qabatay dhakhaatiirta iyo howlwadeennada bahda caafimaadka degmada jamaame bashiir muxidiin abu ayman ayaa warkan inoo haya waxay ahayd dowro sharci ah oo duruusteedu muhiim u ahayd dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka ee degmada jamaame ee loo qabtay waxay socotay muddo shan maalmood oo xiriir ah waxayna xambaarsaneyd magaca axmed cabdulqaadir camo allaha ka aqbalo shahaadadiisa mas-uulkii caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ay ku taagan yihiin dhabihiisa wanaaggiisana ay ku dayanayaan howlwadeennada bahda caafimaadka waxay muddadii dowladu socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'idaysteen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xidhiidha dhanka caafimaadka ugu dambeenna waxaa soo idlaaday marxaladii loo qoondeeyey dowladda xafladdii gunaanudka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan axmed nuur mataanow oo labaduba ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka jubbada hoose ayaa ka hadlay madashii dowladda lagu soo xirayey aad baan u soo dhawaynaynaa dowladan muddooyinkan gobolka jubbada hoose wuxuu ku mashquulsanaa dooriye fara badan haddana maanta waxaa ugu dambayso dooro loo qabtay degmada jamaame takhaatiirta caafimaadka ee degmada ayaa loo qabtay aad baan ugu mahad celinaynaa waana rajaynaynay in loo qabo doono waxaan leenahay wixii hadda ka dambayna in loo siyaadiyo mar walba ay socotaa rajaynaynaa ilaahay idinkiisa iyo bogaadin oo dhanka kale aan ka bogaadinayno maktabka sixada ee xarakatu shabaab mujaahidiin oo soo qabanqaabiyey dowradan ku bixinaya casharo aad loogu baahnaa waana arrin ee tabaysay degmada loogana baahnaay marka waxaan codsanaynaa maadaama aan nahay bulshaweynta ku nool degmada annagana aan nahay salaadiinta hadduu ku hadlayo afka salaadiinta ama degmada ama bulshada dowladan oo kale in la soo celceliyo sidoo kale qaar ka mid ah dhakhaatiirtii dowladan loo soo xiray ayaa ka horbixiyey duruustii la siiyey muddadii ay socotay iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda casharadaasi waxaan rabaa inaan wax ka dhaho casharada aan ku qaadanay dowladda kuwaas oo kale ah kow dhanka diiniga waxaan ku baranay alwalaa walbaraa labo fanni tacaamulal macannaas dhanka dunibiga waxay isugu jireen ee farmacology b vital science oo ah astaamaha nolosha bini'aadamka imtixaamo oral iyo qoraalba ah iyo faa'iidooyin kala duwan oon halkan lagu soo koobi karin sidaa darteed guud ahaanba waxaan idin leeyahay ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo juhdiga aad nagu bixiseen insha allah annagana allah inaga dhigo kuwa ku dhaqma oo gaarsiiya meesha ku habboon waadna ku mahadsantihiin duruustii beri aanaa noo socotay kheyr alla siiyey dhakhtarkii ee culammadii nala joogtay duruus fara badan oo muhiim ah ayaan meesha ku qaadanay waxaa ugu horreeyey cilmiga diinta intaa waxaa xeegay haddana cilmigii aan u ballansanayn oo ahaa cilmiga ee caafimaadka waxaan qaadanay duruus weyn oo muhiim ah ee hadda aan la soo koobi karin meesha aan lagu soo koobi karin waxaa ugu horreeyey qofka insaanka ah ee baniaadamka dhakhtarka markuu u imaado waxyaalaha ugu horreeya ee laga jeegaranaya ay muhiim ay tahay ayuu dhakhtarka dhaqaatiirta ayna bareen waxaa kaloo ayna bareen cudurrada guud ee laisqaasiiyo habkay u faafaan iyo waxa keena iyo daawooyinkood waa mid ka mid ah silsilada dowraadka uu maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose u qabanayo dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo hormuudkooda muhiimka u ah adeegyadooda si dhinac walba oo ka mid ah qaybaha bulshada wax loogu siyaadiyo majaalkiisa mahadsanid bashiir markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan laba sano kadib halka uu ku dambeeyey xamladii murtad garguurta ku dhawaaqay ee ka dhanka ahayd diinta islaamka iyo dadka muslimiinta walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani ayaa inoo haya waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal uu ku furan yahay shabaab ku furan xasan sheekh iyo waxaa la socdana waxaan leenahay dhaarta aad dhaarateena noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso
bartamihii sanadkii ka waxaa warbaahinta iyo baraha bulshada qabsaday goodi iyo hanjabaad ay isweedaarsanayaan awood allaah oo keliya tala saaranaysa kuna kalsoon ballanqaadka rabbigooda iyo cudud ku tashanaysa taageerada maraykanka iyo beesha gaalada caalamka oo uu shaydaanku horkacayo madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa ku goodiyey in uu laba sano gudahooda dalka uga tirtiri doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab kibirka iyo isqaadqaadka ka muuqday ayaana dad badan oo uu iimaankoodu daciif ahaa qalqalgeliyey heer ay suuraysteen suurtagalnimada in nuurka ka ifaya wilaayaadka islaamiga ah uu bedeli doono gudcurka dimuqraadiyadda iyo gaalnimada caawa maxaan kaa qornaa oo aniga iyo intan ku hor fadhido iyo kumanaanka hawe adduunka naga daawanaysa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan rabnaa laba sano waa nugu dheeraysay laba sano nala gaari maashabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horeysa
inkastoo xasan sheekh maxamuud uu ahaa ninka ku dhawaaqay duulaanka haddana qorsheynta iyo taabagelinta gulufka waxaa lahaa dowladda salbiyadda ah ee maraykanka murtad xasan waxa uu sheegay in uu dagaalku noqon doono mid ballaaran oo saddex weji ah dagaal militari mid dhaqaale iyo mid fikir jaanibka militariga marka laga hadlayo kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa xamlo ashahadaldarinimo ah ka bilaabay wilaayaadka islaamiga ah sida shabeellada dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug dagaalkii ugu horreeyeyna waxa uu ka qarxay wilaayada hiiraan bilo gudahood waxay maleeshiyaadka murtadiintu gaareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga balse arrinta la wada sugayay ma ahayn in ay qabsan karaan deegaano balse mas'alada ay falanqeeyayaashu isha ku hayeen halbeegna u ahayd guusha ayaa ahayd muddada ay maleeshiyaadka ku nagaan karaan deegaanadii ay qabsadaan ama ay sii haysan karaan deegaanadaas markii duulaankoodu gaaray halkii u asteysnayd carcartii maleeshiyaadkuna isu beddeshay xaalad difaac ah ayay halyeeyada islaamka bilaabeen duulaanadooda waxaana bilaabatay in maleeshiyaadku hoy iyo harsiba ku waayaan deegaanadii ay soo galeen weerarada waaweyn ee aan marnabo la hilmaami karin ee dhacay wejigii koowaad ee xamlada murtadiintu ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka mid ahaa dagaalkii galcad kaas oo dhacay maalinimo jimco ah toddobailabaatankii jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afariyo afartankii hijiriga oo waafaqsanayd labaatanka janawari laba kun saddex iyo labaatan dagaalkii galcad kadib waagii ayaa ku dilaacay murtadiinta wuxuuna murtad xasan sheekh yaqiinsaday in uu ku dhacay dalawyo ee adag tahay in uu ka lagu baxsado si ka duwan halkii uu ku cibro qaadan lahaa wuxuu ku qabsaday galcad ayuu mar kale soo abaabulay kumanaan maleeshiyaad ah wuxuuna talis ka dhigtay magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu sheegay in uu ka hagi doono duulaan uu ku soo qabsanayo magaalooyinka ceelbuur iyo galhareere guud ahaan fayskii koowaad ee dagaalka aan soo gabagabayno labada degmo waxaan ku iraadaa uu ku haray dhulka galmudug uga haray inaan ayaguna aan aan dagaal ku qaadno oon meesha ka bixinno kadibna aan u jeesano labada dowlad goboleed kale sidaas waxaan markaas diklaar garayn doonaa galhareeri iyo meesha la yidhaahdo ceelbuur marka aan istaagno in maxaanku yidhahdaa fiiska koowaad ee dagaalka uu dhammaaday oo lasoo gebagabeeyey fiiskii labaadna la bilaabi doono
ceelbuur ilaahay idankiisa shabaab dib ugu soo noqon maayo markii hore ku soo noqday sababihii ugu soo noqday iyo duruuftii keentay inuu ku soo noqdaan aad iyo aad u fahamnay markaan waa ka tabaabushaysanay ku soo noqon maayo
si oo moraalka iyo macnawiyaadka ugu dhiso maleeshiyaadka ashaamudka ahaa gaalada caalamkana u tusiyo in uu yahay addoon ay ka go'an tahay fulinta ajandayaashooda wuxuu murtad xasan sheekh saldhigtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaas oo uu sheegay inuu ka hurin doono colaadda ka dhanka ah shareecada islaamka isagoo fadhiya magaalada dhuusamareeb ayaa mar kale maleeshiyaadkii uu soo dagaalgeliyey lagu feentay fagaaraha coos weyne kaas oo dhacay tobankii bishii safar sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada oo waafaqsanayd lix iyo labaatanka bishii agoost laba kun saddex iyo labaatan subaxnimo sabti ah ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weeraro saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyo ay deegaanka coos weyne ka samaysteen maleeshiyaadka murtadiinta dagaal aan wax la isku reeban kadib waxay guushu raacday owliyada allaah ee difaacaya diinkiisa shayddaankuna wuxuu ka baxay garabka atbaacdiisa in ka badan laba boqol oo askari ayaana subaxaas la bogdooxay duulaanka ay murtadiintu ku soo qaadeen dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ku sugan cibro qaadasho waxay dagaaladan mar kale si cad inoo tuseen in hub tiro xoog iyo xeelad intaba aan guusha lagu helaynin laakiin libintu ay tahay midda allaah bixiyo uguna deeqo ciddii isaga ku xidhan oo diintiisa ku toosan qaala allahu tacaala qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu allah كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee cawsweyni ow dheegle ku sugnaa baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum huma kiiduunii falaa tundiruun ina waliya allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون macrakadii coos weyne oo ahayd fadxi uu allaah ku manaystay muslimiinta waxa ay sababtay qoobgariir iyo argagax uu allaah qalbiga kaga riday murtadiinta maalmo gudahood ayayna ku banneeyeen degmooyin muhiim ah oo ay duulaan ku soo qaadeen dagaalkii coos weyne kadib murtad xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada dhuusamareeb isaga cararay isagoo hoogay oo jabay islamarkaana jiidaya raadadka guuldarrada waxaana la taliyaashiisu ay sheegeen in maalmihii ugu xumaa ee soo maray xasan sheekh ay ahaayeen maalmihii uu ku sugnaa dhuusamareeb walaalow dhuusamareeb wixii ka dhacay haddaan ka sheekeeyo cadowgaa ku raaxaysanaahe igala her maxaa mahay may ha i weydiinin fiiri ciidanaa la soo safaa waa lasoo waa lasoo gaardisiinaa tignikaa la keenaa afkaa la isu gelinaa madaxweynaha loo tegaa madaxweyne ma aragta weliba qaabdarro kaloo badan ma sheegaan soo maa galabta waa loo hoyana meeshii ilaahay ogaaya loo hoyana laba sano kadib dagaalkii uu xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay kuna goodiyey inuu ku soo afjarayo mujaahidiinta allah fadligii lama hayo wax ka mida ahdaaftii uu doonayay oo uu xaqiiqoobay guutooyinkii ciidan ee ay gaaladu soo dhiseen ayaa kala daatay markii kumannaan iyaga ka mida ee noqdeen wax haadu ku cashaysay wax dhaawacmay kuwa gabi ahaanba isaga cararay dalka waxaana kuwooda ugu nasiib badan ay noqdeen kuwa iyaga oo taa'ibiin ah lagu soo dhoweeyey wilaayaadka islaamiga ah ee ka badbaaday halaagii furimaha iyo halistii gaalnimo ee ay ku jireen waxaa allaah mahadi ah in laba sano oo jihaad iyo nafhur ah ay sameeyeen mujaahidiinta qaybahooda kala duwan lagu guulaystay in jilbaha dhulka loogu dhufto gulufkii murtad xasan sheekh maxamuud welina taagan tahay raayada towxiidka maxaakiimta shareecada islaamka furan yihiin la oogayo shacaa'irta diinta macruufka la farayo munkarka la zuulinayo cadowga allahna uu waayey taag iyo tabar uu ku dumiyo nuurka allaah
waxaanu allah ugu mahad celinaynaa fadliga allah uu ku galladay iyo guusha iyo sugnaanta uu ciidankaas allaha siiyey aan allahaga mahad celinaynaa waxaana leenahay adkaysiga iyo nafurnimada inay tahay fadli iyo daaq allah tabaaraka wa tacala uu idin siiyey waxaad ogaataan weli mas-uuliyaddaasi idinkama dhicin ummaddii idinka ayay idin eegaysaa cadowgana idinka ayuu idin eegayaa jiif idinma yaallo hurdana idinma taallo waxaana layga rabaa in cadowgeyna indhaha ku haysaan waxaana layga rabaa in fursadaha cadowga laga helo aadan beer daraynin allaha tabaaraka wa tacaala isu dhuldhiga sidqiga iyo ikhlaaskana ku dadaala allaha awooddiisana ku kalsoonaada kitaabka allah akhrintiisana ku dadaala cibaado kasta oo allah aad ugu dhowaanaysaanna ka faa'iidaysta sabra oo gaalada la sabartama oo meesha aad kaga aadantihiin ku adkaysta oo muslimiintu maalin kasta sida haddaba dhacayso bishaaraadka aad soo hoydeen oo ilaahay subxaana wa tacaala idinku guulaysiiyey dadka muslimiinta ah maalin kastoo idiin soo duceeyaane oo waxaad kaga farxisaan duulaamada iyo xerooyinka la xasminayo iyo cadow waxyeeladiisa inaad kaga farxisaan
الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مهتتم يرضو سراعا فللأعمار مصطرع تحت العجاج
warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu